أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu daarka roon dowladda silibiyadda kenya ayaa qaratay in saraakiil askar ku waysay weerar mujaahidiintu ay ka fuleen gobolka laamuug xildhibaano ameerikaan ah ayaa ku goodiyey in ay dhaqaalaha ka jari doonaan kooxda erdada soomaaliya kadib markii kooxda gurgurta ay soo saartay amar mamnuucaya in baasboorka taiwan lagu soo galo dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan hay-adaha gargaarka khaza ayaa ka digay inay xirmaan goobaha lagu kaydiyo cuntada kadib in muddo ah oo ay sahaynadu hortaagan yihiin gurmadkii khaza wilaayada islaamiga baaya ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta dowladda riddada ee sacuudiga ayaa bilowday inay layso maxaabiista soomaalida ah ee ku xidhan xabsiyada dalkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda kenya ayaa qaratay in saraakiil iyo askar ku weysay weerar mujaahidiintu ay ka fuleen gobolka laamu haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan saacadihii ugu dambeeyey warbaahinta dalka kenya ayaa aad u qaadaadhigaysay howlgal geesyada towxiidka ee bariga afrika ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan kaymaha gobolka laamu weerarka ayay warbaahinta kenya sheegtay in ugu yaraan shan askari oo boolisa lagu dilay sideed kalena lagu dhaawacay weerar mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka rakaay oo saddex kilomitir u jira xarunta laamu askarta dhaawacantay ayay warbaahinta kenya sheegtay in shan ka mid a ay ahaayeen saraakiil ka tirsaneed ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda kenya waxaana baktiyada iyo dhaawacyadaba loo daadgureeyey magaalada nairobi taliyaha booliska kenya ee gobolka laamu ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkan uu dhacay kadib markii iska horimaad uu dhex maray mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidanka booliska kenya taliyaha ayaa intaasi ku daray in mujaahidiinta howlgalkaasi fuliyey ay tiradoodu ka badneyd toddobaatan dagaalyahan iyadoona warbaahinta kenya ay xustay in xilligii uu weerarka dhacay ay ahayd fiidnimadii talaadadii lasoo dhaafay sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha kenya ayaa saraakiishii ku dhaawacantay weerarkaasi ku booqday cisbitaalka magaalada nairobi wuxuuna cambaareeyey howlgalkaasi ay fuliyeen mujaahidiinta al-shabaab weerarkan ayaa kusoo aadaya xilli mujaahidiinta bariga afrika ay dardargeliyeen howlgallada ay ka wadaan dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ee kenya mahadsanid abu xasaan xildhibaano ameerikaan ah ayaa ku goodiyey in dhaqaalaha ay ka jari doonaan kooxda ardada soomaaliya kadib markii kooxda gurgurta ay soo saartay amar mamnuucaya in baasboorka taiwan dalka lagu soo galo cali aadan cabdulaahi caliire ayaa tafaasiisha warkan eegaya kooxda riddada soomaaliya ayaa dhex maquurinaysa xiise diblomaasiyadeed taasoo ka dhalatay go-aan ay dhowaan ku mamnuucday in dalka lagu soo galo baasaboorka jasiiradda taiwan tallaabadaasi ayaa ka caraysiisay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda siliibiyadda maraykanka maadaama ay washington taiwan u aqoonsan tahay dal madax bannaan oo aan ka tirsaneyn shiinaha tom tiffany iyo andi ogle oo ah laba xildhibaan oo amerikaan ah ayaa sheegay inay cambaareynayaan falkaasi iyagoona fariimo goodina u diray xukuumadda xasan garguurte tallaabadaasi ayay sheegeen inay dhalin karto falal argoosi ah oo kaga yimaada maraykanka oo ay ka mid yihiin ka noqoshada sharciga kumeel gaarka ah ee muwaadiniinta soomaaliyeed joojinta adeegyada fiisaha iyo sidoo kale joojinta taakulada ay ka hesho xukuumadda riddada waxayna sidoo kale soo hadal qaadeen suurtagalnimada in la xiro safaaradda dowladda riddada soomaaliya ee washington lagana eriyo shaqaalaheeda diblomaasiyadeed haddii dowladda soomaaliya ay u dhaqanto sida farac ka mid a xisbiga shiiciga ah ee shiinaha ma jirto sabab uu maraykanka ugu muujiyo dowladda soomaaliya mid madax bannaan amba u qalanta aqoonsiga maraykanka ayaa lagu yidhi fariinta ka soo baxday xildhibaanadan ameerikanka ah tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo muddooyinkii dambe dowladda saliibiyadda maraykanka ay hoos u dhigtay xiriirkii kala dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya sidoo kalena ay diidan tahay inay bixiso lacagaha lagu maalgelinayo isbahaysiga kufaarta afrikaanta farintan goodiska ah ee ka timid xildhibaanadan ameerikaanka ah ayaa muujinaysa sida xukuumadda riddada ah ee ka dhisan magaalada muqdisho aysan u qaadan karin qaraaraad madax bannaan mahadsanida caliyare faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo ka dhacay bariga wilaayada hiiraan marwaan maxmed ayaa inoo amaqaadaya warbixintan faahfaahinadan ayaa ka soo baxaya dagaallo xooggan oo maalinnimadii shalay ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo dhex maray xaqa iyo baadilka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa shalay ku jabay dagaallo ka dhacay duleedyada degmada mookor iyo deegaanka tardo oo ka wada tirsan wilaayada hiiraan waxaa tuulooyin hoostaga labadaasi meelood shalay ka dhacay dagaallo qaraar oo ay isku fara saareen ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada kuwaas oo taageero ka helaya diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka waxay murtadiintu dagaaladii shalay kala kulmeen khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh kadib markii lagu jebiyey dagaaladii xoogganaa ee shalay halkaasi ka dhacay saraakiisha mujaahidiinta ayaa idaacadda islaamiga ah ee andalus u xaqiijiyey in dagaaladii shalay ka dhacay degmada muquri iyo deegaanka tardo lagu dilay ilaa saddex iyo toban murtadiin ah oo isugu jira askari iyo saraakiil murtadiin ah oo howlgalka ashahaadaladarnimo horboodayay waxay sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta ahin u xaqiijiyeen in weeraradaasi cadowga allaha looga dhaawacay soddon kale oo murtadiin ah oo askar iyo saraakiilba leh kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan iyadoo qaar ka mid ah xaaladoodu aad u liidato idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu laayay laguna dhaawacay dagaaladii shalay ka dhacay duleedyada moquri iyo tardo muumin cabdulla garweyne waa sargaal wuxuuna ku dhintay dagaalkii shalay kooday xuseen wariiqa waa sargaal kale oo qayb ka ah saraakiishii halkaas ku baktiyey caligaab oo ah guddoomiyihii murtadiinta u qaabilsanaa deegaanka tardo ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray weeraradii halkaasi ka dhacay dagaaladii shalay ayaa ah kuwa si wacan loogu naafiyey maleeshiyaadka u adeega gaalada waxayna imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ay taqadum ballaaran ka wadaan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoo mujaahidiintu ay cadowga shareecaladararka horey ugu xoreeyeen deegaano kala duwan oo ka tirsan hiiraan kuwaas oo maleeshiyaadka xasan gurgurta ay ku soo qaadeen duulaal ashaadaladarnimo ahaa maalmo ka hor ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta ay dib ula wareegeen deegaanka yosooman ee buuraleyda ahaa iyagoona halkaas kula hadlay dadka shacabka ahaa uuna sheegay in hadafku yahay in dadku hoos harsadaan shareecada islaamka iskuna xukumaan dagaaladii shalay waxay sidoo kale imaanayaan iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay dhanka kale sii xoogiyeen weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka shareecaladararka ah ku jooga qaybo ka mid ah dalka dhowaan ay ahayd markii ciidamada mujaahidiinta howlgal qarxayaha ka fuliyeen gudaha magaalada mandheera waxaana qarxyadaasi oo labaha lala beegsaday bar kontarool ay ku sugnaayeen askarta saliibiyiinta kenya kuwaas oo ay ku bakteen ilaa lix saliibiyiinta kenya ah oo ay ku jiraan laba saraakiil miinabaarayaal ahaa iyadoo ay ku dhaawacmeen ilaa sagaal kale waxay sidoo kale imaanayaan iyadoo mujaahidiintu ay gudaha degmada waajid qarax kula beegsadeen askarta xabashada etoobiya qaraxaas oo uu ku baktiyey hal askari oo etoobiyaan ah mahadsanid marwaan hay-adaha gargaarka khaza ayaa ka digay in ay xirmaan goobaha lagu kaydiyo cuntada kadib in muddo ah oo ay sahaaynadu hortaagan yihiin gurmadkii khaza la gaarsiin lahaa walaalka cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya hay-adaha gargaarka ee khaza ayaa ka digay in maalmaha soo socdaha ay ku qasbanaan doonaan inay xayiraan xarumahooda lagu keediyo cuntada oo ay tobanaanka kun oo filistiiniyiinta ay ku tiirsan yihiin iyagoona raaciyey sababta jirta waxay sheegeen in laba bilood laga joogo markii yahuuddu xanibtay dhammaan saanadii gargaarka ah ee gali jiray khaza waxaa kaloo laga digay in tani ay horseedi doonto macluul aan horay loo arag oo waajahi doonaan muslimiinta reer filistiin ee dhanka kale la kulmaya duqaymaha bahalnimo xaaladan ayaa hadda lagu tilmaamayaa tii ugu liidatay tan iyo bilaabashadii dagaalkii khaza ee sanadii labada kun saddex iyo labaatanka gaar ahaan bishii oktoobar waxayna sahyuuniyadda hadda isku dayayaan inay dhan weliba ka go-doomiyaan muslimiinta balse waa kuwa alla tala saaranaya oo sugnaantoodu caalamka la yaabay mahadsanida cabdiqani wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta ubadkeenyaal ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan eegaya xasan ibraahim iimaan iyo isxaaq maxamed qaasim waa laba askari toobadkeenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee wilaayada baay labadan askari oo muddo siddeed sano ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa iyagoo toobadkeena lagu soo bandhigay deegaan dhacduleedka degmada qansax dheere maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo bandhigay askartan taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan ugu horeyn mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu ka hadlay qaabka uu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu kusoo arkay magacada mayda ee xasan ibraahim iimaan haye degmada waxba dheeri ka tirsanay daawista koonfur galbeedaha muddo oo season camal ee ka tirsanay Al- alxamdulilah kuley ilaahay tawbada le xilligii oo aan ilaahay saamtay ha qaaday haddana hadda maqlumiinta la xoog alxamdulilah sida oo kale nin halaan kasti yaro inta roogiba walaawayar dalbag uwibug iyo lafag uwibug hale wallahi anorta haguumaqaadan gan oo haaran halaala shal diiraynile meel meel hooga mooradisa magacada isxaaq maxamed dhow waa ciidanka daraawiishta asadheera ka tirsanaaday muddo sideed sano ee lameeli la joogay walku dawbashaani walaay wal oo kahordhacan naagliiseeday waan khalqunanagadeer ilaahaya maxad leh walku dawbashaani hadda uraad iyo kayaa miilan barin iyo mankay kaamilu ee ma oo sada lahalee bamalahayn dhibaato oo ciidan kuhayaa meel laga joogni alxamdulilah haddana ma oo lagu rooysadii yaalaa ugu dambeyn labadan askari toobadkeenayaasha uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka hadlay qaabka loo soo dhoweeyey iyagoona ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadkii hirdada ay kaga soo tageen safka maleeshiyaadka ku sugan degmada qansax dheere wasta oo waabaleen qiyaasi korno farxad waabaleen qiyaasi korno wana ma aaminsanayn ani silin dareeraw meeli alfadaasa lay gugulada kadaaso jiifadaasa ma aaminsanayn laakiin ma ergay ani adalay meeli ada jiifato adalay iskuku kahaasa masa ama oola kiiroogsadaayan leen kuburmaasima ee ata inta indeeda lasiin raane allankii kohorkooy walaalow lay kaaraw sacmal hala koree malayn masha allah magacaasa korsalayn loo gura arkee kuuriyaanga beenaadle goor afarqasnooga kangarooka surunkan inka fashan walnin lacday ooba saka dhama taanhe rafaad buahan isin oo muslim tinle tidin koyso Mhm.
meelahaasu meelahaasu taba koydala safaydlen ani dhoay Mhm.
dad walaale hoo isjeelo dadkii qalsooni yaalo dhibaatan ku jirne mustunfa yaaceen ardeeda yaan kooy ura arkee kuuryaane midoowe daadle waay suuradidii fiiri korn gaaladayan ku gaadi muslimiinta inseeni aanoolin leegay intii hoobayo muslimnimo ka dhimadan fadaayo meelahaas ku tabaa askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay duleedka degmada qansax dheere ayaa ku biiraya tiro askar toobadkeenayaal ah oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan usoo gaarayay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid abu cayman ugu dambeyntii dowladda hirdada sacuudiga ayaa bilowday inay layso maxaabiista soomaalida ee ku xiran xabsiyada dalkaasi xaarta cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan inoo haya sida laga soo xigtay qaar ka mid a maxaabiista soomaalida ku xiran xabsiyada dalka sacuudiga dowladda ridadaha ee dalkaas ay khamiistii lasoo dhaafay waxay dishay laba maxbuus oo soomaali ah oo ka mid ah soomaalida ku xiran dalkaasi qaar ka mid a maxaabiista soomaalida oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ahaayeen afartan iyo shan soomaali oo ku xiran xabsiyada sacuudiga balse laba ka mid ah maxaabiistaasi lala baxay kadibna ay dishay dowladda sacuudiga
haa walaac kalaa soo kordhay oo walaalow een, shalay subaxdiiba waxaa dhacday laba naga mid aha in iyagana dilkii lagu fuliyey oo shalay subaxdii ku beegnayd yaa laba ragga naga ka mid ahaa yaa dilkii eh, xukunkii lagu fuliyey ma garat waxaa xigay dee wax xigi karaa hadda waa in yani se- ay silsiladu halkaa ka socoto macnaha dilku dee maalinba laba ama saddex ama afar eh, sidii loo kala horeeya inay iska socoto weeyaan waxaan sugaynaa wax kale oo sugaynaa ma jirto annaga oo kale oo oon oo oo noo harsan ma jiro hadda ma garat maxaabiistan soomaalida ayaa sheegay in xaalad hubanti la-aan ah ay la soo diristay iyagoona sheegay in kooxda ridada iyo safaaradda sacuudiga ay arrintani ka warahayaan oo aysan waxba u qaban
markay xaaladdu halkaa marayso haddaba waxaa halkaa nooga caddaatay inaan de kolley wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka anaga iyo dowladdanada ay noo qabatay inayna jirin weli dilkiina nagu socdo annagana de aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu annaguna taagannahay oo na sugayno de oo aan- ma berri baa albaabka laydiga saarayaa mise caawa laydiga saari labadaa un xaaladanada inay kusoo dhammaatay waxay noo sheegayaan inay nalaleynayo xug baa dilkii nagu dhacay nalaleynaya noo sheegayaan markii aanu aanu waraysanay inay nalaleynaya noo sheegeen iyagu hadda halkan aan kaala hadlaya waxaan ku jira een, ragga nagankani kiiska macnaha ama dilkaasi ku xidhan waxaa weeyaan saddex baa naga baxday waxaa soo hadhay laba iyo afartan weeyaan laba iyo afartankaas waa xaaladanadu waa saa aan ku sheegay hubanti la-aantaas ayaanu ku nool lahay xaaladnimadu nimankan haysana sida aan kuu sheegay bay noo sheegeen in dil aan nahay oo nalalaynaya noo caddeeyey waad dareemi kartaa waqt- waxbana ma cunno wax- waxbana ma cabno waxba yaraadee naga degaa oo cuntii ma jirto hadda intaa dilkuu nagu bilaabnay muddada aan kuu qabtay iyo maalinka maanta ay ku leedahay intii dhahaysay dee wax naga dega ama cunto ama biyihii maba jirto oo xaaladnimadu horta xaaladulxaalka iyo hubintala-aantaasaan ku noolahay
dowladda ridaha sacuudiga ayaa maxaabiistan soomaalida ku eedeysay inay dalkaas soo geliyeen daroogo kadibna ay ku xukumeen dil toogasho hore ay sidan oo kale dowladda ridaha sacuudiga dil noocan ah ugu fulisay dad soomaali oo ku xirnaa xabsiyada dalkaasi waad mahadsan tahay xaaris walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu